waa bilaabanayna haddaba mulkiyey aad baad umahadsantay waktigaaga waxaan doonaya bal jaaliyadda soomaalida ee degan dalka finland marka si koobana su-aasha ugu horey ku weydiiyo tir ahaan waa imisa qiyaasta ugu dambeysay aniga sanad ka hor aan fiiriye toban iyo toddoba kun maraayan iyo iyo jajab weliba wax lasii jira marka ma qaxootiyada sanadadan ugu dambeeyey soo galay baa tiradoodu badatay mise in muddaaba intaasaad haydeen waxaan filayaa kuwii hore waa yaraayeen shan kun annagoo ah waa lagu dhaldhalay meesha waa lagu guurguursaday waa lagu tira batay dad maqanaa la keenay nooc walbaba waa isugu jiraan dad cusubna mar walba waa imaadaan waa tahay haddii markaa mulki aan eegno bal xaaladda noloshiina maxay yihiin dhibaatooyinka ama dheefta aad ku qabtaan waddanka finland haddii caawa analiskii aan halkan kusoo banay dadka dhan waxay sheegeen aan soo koobo oo aan aan kuu sheego waxaa waxaa runtii la la la isku raacay in waxyaabaha dhibka waddankan aan ku qabno iyo dheefta aan ku qabno inay dheeftiisa badan tahay waxyaabaha loo baahan yahay in la qabtana oo dadkao dhan ay isku boorinayaan waxay ahayd in wax la barto waddankan wax laga barto waxa keliya la heli kara waxay ahayd in wax laga barto waddankan waddan lagu taajira ma ahan dad baacmisternimo waddan ku fiican ma aha waddan taxationkiisa ee aada u sarreyso waaye laakiin waddan dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada ku fiican waaye labadaas marka haddii aada haysatidna qofka basic needskiisi muxuu ahaayo oo ugu waaweynaa ayuu helaya marka in waxbarashada laga faa'iidaysto ayaan caawa aada isugu raacna marka idinku waxaad isku dhiirigeliseen in waxbarashada xoogga la saaro maxaad ku qiimeyn kartaa markaa markaad eegtid waxbarashada soomaalidiina finland degan
generationkii halkan kusoo koray ama ku dhashay iyo hadda kulligood wada iskuuladii ka wada baxaaya waagi hore dugsiga sare lama aadi jirin iyo jaamacadaha hadda dugsiyada sare iyo jaamacadaha lawada aadaya ninkii halkaan subject uu raba ka waaya xataa yurubtaas kaluu tagaa wax wuu soo bartaa caawa waxyaabahaan ka hadlayna waxay ahayd mar dhow konton dhakhtar inay noo soo laabanayso oo finland ay kusoo laabanayso oo ardadii halkaan ka tagtay ay tahay waana arrimo aada loogu farxo xaggey marka xaggey marka wax kusoo baranayaan xaggey tageen wax ku baranayaan dadka dhakhaatiirnimada raba dhakhtarnimada waa adag tahay in finland lagu barto kaleeto marka iyagana waxay tagaan wadamadahan nagu dhow oo romania iyo muxuu ahaaye iyo wadamadahan east yurubka iyo balkanka ay wada tagaan wa tahay laakiin qofka soomaaliga soomaaliya jooga ku dhegaysanaya finland oo wadamada qaniga ku jirta in soomaali degano ama ku dhalatay inay ka baxaan o romania iyo wadamada lagu tiriyo yurubta kuwa ugu faqiirsan inay wax ka soo bartaan macnahaan maxay ka dhigan tahay bal in yar fasiraad ka bixi waddankan way xadeeyeen maadaama ay waddankao dhan ba dad shan milyan ay yihiin waxay xadeeyeen dhakhaatiirta waddankaa wax ku baran karta waxaa ka furan at least intaan ogahay aniga shan jaamacadood oo lagu barto caafimaadka shantaa jaamacadood sanad walba waxaa u qoondaysan lix boqol oo arday inay kasoo baxdo aan ka badnayn intaas marka dadka finishka ahaaba competitionkooda aada u sarreeya dad badan oo finish ah oo original finland ku dhashay ayaaba dibadda jaamacadaha u aada marka ayagaa yareeyeen dhakhaatiirta usoo baxay oo tartankii ayaa aada u badan dhinaca markaad eegto finland waxaa lagu tiriyaa dalalka yurub dadka ajaanibtu ay la kulmaan midabta koorka dhibaatadaasay ka waran intii hore waaba loo dulqaadan karay laakiin markay cunsuriyadda institutional ay kugu noqoto oo sida hadda xisbigii cunsuriga ahaa ugu cunsurisanaa waddanka uu xukunka haysto oo hay-adihii dowladda ay ka qayb galaan ha ay dowladda ka qayb galaan oo sharciyadii hore dhan ay bedelaan ay noloshaadii adkeeyaan dhibka wuu jiraa laakiin annagaana laga rabaa dadaalkeena inaan kabalaabno soomaalida halkan degan aad bay siyaasadda iyagana ugu jiraan marka loo combeer gareeyo numberka aan nahay oo toban iyo toddoba kun waxaa hadda waxaan maraynaa ilaa shan lix xildhibaanaan maraynaa ama dawladda hoose ha ku jiraan ama ama ama ama muxuu ahaay sidooda kale haloo gobolada halaga ha ka soo baxaan magaalo walba waa ku neela marka ma la kulantaan dhibaato dhinaca cunsuriyadda haddaad la kulantaanna heerkeedu intuu leegyahay
runtii waa hadda waktigan hadda la joogo ay soo galeen qaxooti badan oo ciraaq iyo syria ka imaaneysa dhibka soomaalida daily lifekooda ay la kulmaayaan hadday noqoto dariiqyada hadday noqoto basaska caayda maalin walba lagu caynaayo waa wax iska socda oo aan dhammaanaynin taasi waxaa mash ma dhihi karo waxaan la mid nahay dadka resembia maraykanka joogo oo kaleeto ama australia ama ama wadamadan aysan cidi lahayn oo dadkao dhan ay dad u haajiray ay yihiin laakiin finland waa wadan yar waxay ka baqaayeen waddankooda in la buuxiyo oo dadka ajnabiga ay ka boobaan marka cabsi weyn ayaa ku jirta oo cunsuriyadooda runtii hadda waxay ka baxday hadalkii ay ka baxday waxayba noqotay physical oo waaba lagu dilaa banaanka daamiray marka wax aad tiro oo la ogyaho soomaali dhibaato arrintaasi kasoo gaadhay ma jiraan
cilmi baarista hadda ka hadlayay cilmi baaraha cabdirashiid oo discussionka hadda meeshaan ka socday runtii yurub wadamada ugu ugu cunsuriyada badan ay ku jirtaa finland oo dhibaatooyinka loo geysta siiba soomaalida ay aada u badan tahay wa tahay dhinaca kale dowladda finland waxay sanadkii hore dabayaaqadiisii ku dhawaaqday in ay xadidayso dadka magangelyo doonka ee ka imanaya wadamo soomaaliya iyo ciraaq arrintaas idinka sidee idin saamaysay
runtii waa arrin walwalkeeda leh oo dhibkeeda leh oo run ahaantiina ay jaanis yar ay sugayaan waxaan xasuustaa bil ka hor inna la weydiiyey annaga dadkeenii soomaaliya ka yimid oo dhan say arrintan idinla tahay oo oo soomaaliya safe place ma tahay oo marka waxaan ku niri soomaaliya safe place ma aha haddiiba marba haddii election soomaaliya ka jiro electionka waa waxyaabaha noogu daran oo qasaska iyo dhibka keena marka waxaan kula talinay inay u kaadiyaan soomaaliya inta doorashooyinka ay ka dhamaynayaan kadibna dawladaha dambe oo imaan doona ay la tashadaan annagu intaas waxaa islenahay bal dadkan xoogaa iyo reerahoodii wax usii dhiibdhiibaano sharciyo kale iyo meelo kale ha sii raaraadsadaan saan anga aniga u arko marka talada aada idinku u gudbiseen ma dhici kartaa inay wax ka bedeleyso go-aankoodii oo ay ka noqon doonaan
dawladda hadda jirta uma malaynaayo iyagoo dhanaa cunsuriyada dhaqaalaheedina hoosuu aada ugu dhacay iyaga yaaba yaabano hadda macalimiinta iskuolka iyo jaamacadihii oo dhan lacagti ka yareeyey dhaqaale xumo aada iyo aada u sarreysa ayaa hadda finland ka jirta wa waa adag tahay runtii qaxootiga intaas la eg soddon kunaa soo gashay inay qaabili doonaan meelaha ugu sokeysa ay dadka ku celinayaanna waxaan umalaynaa inay soomaaliya tahay ma ogtihiin marka tira ahaan soomaali imika ay diyaariyeen inay dib soomaaliya ugu celiyaan
anigu kama warqabo mamma kuu sheegi karo taas iyaguna ma idin ma idinla wadaageen xogtaas
maya maya maya waxay dhaheen lama sharciyadooda xoogaa waxaa lasii siin doonaa qaar ay sii sugayaan oo hadda wax negative la siinayo oo hadda hore laga celinaya ma jiraan laakiin waxay leeyihiin soomaaliya waa meel nabada oo lagu noqon karo wa tahay ugu dambeyntii mulki sanadkan sanadkii imarkayna dhaafay yurub waxaa soo galay qaxooti aad u badan oo milyan kor u dhaafaya inkastoo waddankaasi jarmalka ay ku badan yihiin haddana dalalka scandinavianka qaar baa usoo gudbay si guud markaad eegto dadka finishka ah iyo dadka scandinavianka deganba qaxootigan aragtidooda maxaad maxay idin sheegay maxaad ka dareemaysaan aragtidii qaxootiga laga qabay waa sidee iminka ma isbedeshay mise weli waa sidii hore
wallahi wa aaday isu bedeshay dhaqaalaha xumaaday dartiis ayay dadkii aysan rabin inay qaxooti intaas la eg ay qaabilaan sidaan kuu sheegayna waa waddan yar oo wuxuu ka baqayaa waddankiisa in la buuxiyo maadaama ay soddon kun hal mar soo gashay september ayay aada usoo galeen iyo octoober oo waddankii oo dhanaaba istaagay xataa meel la geeyey iyo meel la seexiyey waa la waayey waana wadan standardka sinaanta qofka bini aadanka ay aada ugu dheer tahay oo ma rabaan sida france oo kale inay baakado ku seexiyaan dadka waxay rabeen qof walba guri kulul iyo nolol uu ku noolaanayo qofka si oo decenty ah oo bini aadan ah inuu ku noolaado marka hadda waxay isku dayayaan inay xiraan xuduudaha oo oo oo raashka oo kasoo galaan inta badan afghanistan iyo xuduudan oo sweden oo iyadana isku dayeen inay inay sweden la hadlaan swedenna dawladda kasii dambaysa ay la hadasho oo saas ay shirarka hadda socdo ay abaabulayaan kolley eu oo dhan waxaa weeye in dhinacaas markano talyaaniga iyo greek howl badan laga qabto oo dadkan la celiyo meeshaas lagu celiyo sidaas yurub cagaha usoo dhigin sida aada la socotana waxaan waxaan umalaynayaa wasiirka oo ra-iisul wasaaraha turkina hadda inay germany uu joogo arrimahaas uu kala hadlaayo marka howl weyn hadda waxay ugu jiraan bal inta soo socota hadda markuu barafka dhammaado sida loo celin lahaa intaan joogtana kolley ciraaq iyo soomaaliya waxay u tahay in la celin doono wa tahay aada iyo aad baad umahadsan tahay doctor mulki cilmi waan kaaga mahad celinaya waktigaaga adigaa mudan hay wa tahay